ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa ka hor intii aanay burburin dowladdii dhexe ee milatariga waxay ahaayeen mid ka mid a askarta ugu awoodda badan qaaradda afrika waxay lahaayeen xuquuq joogto ah oo ay heli jireen inta ay shaqada qaran ku jiraan iyo marka ay dhintaan oo ubadka iyo qoysaska ay ka tagaan ay heli jireen xuquuq dowladihii soo maray soomaaliya burburkii kadib ma lahayn qorshooyin cadcad oo dhinaca xuquuqda ah oo kaga aadan askarta u dhimata difaaca qaranka ama u dhaawacanta waxaa madaxa dowladahaasi burburka kadib dalka soo maray ay ka sinaayeen inay u tacsiyeeyaan askarta dhimata marka ay khudbadaha munaasabadaha ciidamada jeedinayaanna ay ballan qaadaan inay ogaan doonaan carruurta agoonta ah iyo xaasaska askarta dhimataa ay ka tagaan lixdii bishii desembar ee sanadkii tegey taliyihii abaanduuliyihii iyo askar ka tirsan qaybta labiy tobanka abril ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku dhintay qarax miino dhulka loogu aasay oo ka dhacay meel u dhow deegaanka dhanaane ee gobolka shabeellaha hoose qaraxaasi waxaa ku dhintay taliyihii qaybta labiy tobanka abril allah u naxariistay jenaraal cumar aadan xasan cumar dheere iyo abaanduuliyihiisii jenaraal cabdi cali jamaame markii jenaraalada la aasayey waxaa aaskiisa ka qayb galay madaxda ugu sarraysa dalka haddaba hadda oo laba bilood laga joogo qoysaskaasi ma heleen xuquuqdii ay dowladda ku lahaayeen waxaan su-aashaasii weydiiyey xaaska uu ka tegey mid ka mid ah jenaraaladaasi hooy waxaa la yidhahdaa markabo warsame samatar markabo warsame samatar waxaa tahay jenaraal jamaame allah u naxariistee bishii desembar geeriyooday ooridiisa haaweed macaani waa lafteedii waay waa gartay eed macaani annaga markii odagii dhintay odayaashii dhinteen labadii kanan waxaana lagu yidhi madaxweynaha iyo madaxdu way nala aaseen runtii si fiican bay aaska uga qayb qaateen laakiin madaxweynaha wuxuu noo ballan qaaday ilmaha inuu waxbarasho noo geynayo inuu maaragtay gacantana lagu qabanhayo inaa xaquuq iyo waxaan leenahay wax inala ka warqabahayo wax naga daba yimid iyo xaggee joogtaan waxna yidhaahda waan weynay nimankiina laga xil saaray oo annagana la yidhi macnaha ila soo xiriiriyo sifiyada ilmaha keena oo soo wada oo maamooyinka ii keenana nooma imaanin oo way naga qaban waayeen taleefanadii way nagu daminhayaan saa daraaddeed waxa naga daba yimaada waan weyne anka mushaarkii laba bilood maanaan arag bishuu dhintay tii akoonka ku jirtay waxaana mushaar xataa maanaan helin markii aasku dhacayay madaxdu ka soo qayb gashay ma waxaa jirta cid si gaara idinla hadashay oo ballanqaadi idiin samaysay in carruurta la gacan qabanayo madaxweynaha iyo mas-uuliin kaleba way joogeen laakiin madaxweynuhu wuxuu yidhi haa madaxweynaha afkiisa ka yidhi waa idilmaha waa ka warqabaynaa xuquuq baan siinaynaa mushaarooyinkiina waa qaadanaysiin waa idinka warqabaynaa waxbarashana waan geynaa waxbarashada ugu horreysa oo soo baxdaan geynaynaa xaquuq waa siinaynaa waa ka warqabaynaa marka eedda wax dambe oo naga soo dabashan qara iyo xaggee degantihiin iyo maxaad tihiin waxna yidhaahdo dambana maanaan arag mushaarkaygii laba bilood ma helin annaga mushaar kunool badanhay ninkii noo camaalahayay dhimayey marka sidaa daraadeed waxaan rabnaa maamo annaga hadda nagoon madaxda waaweyn iyo madaxweynaha iyo ka eed sheeganayno runtii si fiican wax noola duugeen oo si sharafna oo noo qaabilay haddana waxaan rabnaa codkayadu inuu gaaro oo ilmihii waxbarashadii baa soo baxday ilmihii waa la diiwaan gelinaya wax noo imaanayo meelaan u marro midna ma hayno ninkii mas-uulna loo ka dhigayna taleefonku naga dansaday oo nagama qaban hayo qofka mas-uulka laga dhigay ee hawshiina loo xil saaray ee aad leeda ka eed sheeganaysin taleefonka idinka qaban waayey ma mas-uuliyiinta dowladdu ka tirsan yahay mise waa qof shaksi caadiya maya waa wasiir dawladda ka tirsan wasiirka waxa weeye diintii ciqaabta oo layidhi adigaa ka mas-uula madaxweyne adinka waaye ilmahaas iyo faamilkaas adiga ii keen ilaahay kuuma daraaday kadibna muxuu ahayto sifiyada ilmaha ii keen adaan kuga oguhuyin sidaas madaxweynu gacanta isagiina nagama qabanhaya taleefonkii nagu egeysanhayaa laba bilood odagii duugan yahiin wasiid ma naga qabanhaya taleefon isagoo arkaysa naga qabanayni wa waa gartay imise carruura u haysaa allah unaxariisa generaalka geeriyooday ilaahay ha u raxmo waxaan u hayaa toddoba cunug haye meeqaa ugu weyn misaan soo yar waxaa ugu weyn labaatan iyo shan jir haye waxa kalena wixii ka yaryaraa marka sidaasaan maama u yeelay madaxweynahana runtii si fiican wuu noola hadlay laakiin aragtidiisii baa macduun nagu noqotay dadkii noola xilsaaraa naga xirtay irdaha wa wa waa gartay waxaa kaloo jiray jenaraal madax u ahaa allah u naxariistay odagaagii dhintay oo isna cumar dheere la oranayey oo maalintaa qarax ay ku wada dhinteen isaga qoyskiisa iyo ehelkiisa ma iska warhaysaanoo xaaladiina miyay ku sugan yihiin mise waa ka duwan yihiin waa iska warhayna hadda gabdho yaryar baa ila fadhiya cod ma dheh waxay leeyihin anaga ma hadli kari waxaa leeyihin ilmo yaryar oo dhalinyaro waaye waana hadda saddex gabdhood hadda ila joogto saacadan hadda ila fadhida sida annahoo kale un bay yihiin wax saa'ida oo ay heleen ama waxbarasho ha noqoto ama wax kaloo aan cafiya ha noqoto ma jirto waa isla fadhina annaga ilmihii wasiirka diinta iyo awqaafta dowladda soomaaliya sheekh nuur maxamed xasan oo ay hooyo markabo sheegtay in loo xil saaray hawsha qoyskan iyo agoontii ay ka tageen labada jenaraal ee geeriyooday ayaan isku daynay inaan wax ka weydiinno jawaabta uu arrintan ka bixinayo waxaase sheekh nuur uu ku gaabsaday inuu mashquul ahaa arrintanna uu ka jawaabi doono sarkaal ka tirsan qaybta lacag bixinta ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa ii sheegay in mushaaraadkii labadii bilood ee ugu dambeysay ee jenaraalada geeriyooday ay weli akoonka wasaaradda gaashaandhigga ku jiraan laakiin aan la bixin markii aan sababta weydiiyey wuxuu ku gaabsaday in weli aan go'aan laga gaarin ciddii loo fasixi lahaa lacagta soomaaliya waxaa ka howlgala ciidamo shisheeye oo ka socda dalalka kenya jabuuti ethoobiya uganda iyo burundi kuwaas oo ku jooga magaca howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee midooda afrika waxaa kaloo jooga ciidamo ethoobiyaana oo aan hoos iman amisom balse ku jooga heshiis ay la galeen dowladda soomaaliya dhammaan askartaasi waxay leeyihiin xuquuq ka duwan tan ay helaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya haddii ay noqon lahayd mushaarka iyo daryeelka inta ay nool yihiin iyo xuquuqda ay carruurtooda ama qoysaskooda helaan marka ay hawsha qaran ku geeriyoodaan caalamiyanna sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii bishii juun ayaa qaramada midoobey waxaa isku raacday sharci ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobey siinaya xuquuq iyo magdhow isku mida oo aan lagu kala takoorayn marka ay geeriyoodaan haddaba soomaaliya ma leedahay sharciga xaqsiinta askariga su-aashaasi ayaan waxaan weydiiyey xildhibaan sadiiq warfaa oo ah xogayaha guddiga difaaca ee golaha shacabka soomaaliya waxaa jira sharciga oo la yidhaahdo sharciga higooyinka howlgabnimada iyo xaqsiinta ciidamada qalabka sida weli sharcigaasi lama meel marin aniga iyo wasiiru dowlaha gaashaandhigga ayaa waxaan u tagnay guddoomiyaha aqalka sare iyo guddoomiye ku-xigeen kaloo aqalka sare iyo xubno kamid aqalka sare annaga oo oo u loobegelanayna inay dad inay dadargeliyaan muhiimaddu ay leedahay sharcigan in la ansixiyo si uu madaxweyneha u saxiixo sharcigu haddii uu waxaa muhiima in labada gole marka aqalka golaha shacabka uu maro in sharcigaasu golaha aqalka sare aado kadib uu madaxweynehu saxiixo kadibna kusoo baxo faafinta rasmiga ah marka sharcigan hadda boqolkiiba konton waa dhamaystiran yahay oo hadda waxa uu uu hormaray golihii shacabka waxa uu hor yaalaa oo aan ka codsan lahayn oo aanan muhiimadda ay leedahay sharcigan aan ka codsanayn aqalka sare inay dardargeliyaan insha allahu tacaala kulli hadda aqalka sare waa xiran yahay marka la furo waxaan naga ballan qaaday in guddoomiyaha uu kalfadhiga markuu furmay inuu waxyaabaha la dadargeli doono ka mid tahay laakiin annaga guddigeena difaaca iyo golaha shacabka waa naga soo dhammaaday sharciga xaqsiinta ciidamada ayaa muhiim u ah mooralka ciidamada ay dowladda soomaaliya doonayso inay u dhisto si ay ula wareegaan ammaanka dalkooda marka si buuxda ay uga baxaan ciidamada amisom oo hadda ku guda jira inay si tartiib tartiiba u dhimaan ciidamada ka jooga soomaaliya